wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo ka qayb galay madal furan oo lagu qabtay xarunta tiyaatarka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in la kordhin doono tirada iskuullada dowladda tirada ardayda iyo tirada macallimiinta
waxaa laynaga raba waxaa weeye in aannu kor u qaadno tirada ardayda ee waxbaranayso oo aannu soo yarayno kuwa waxbarashada ka maqan haddii ilaahay yidhaahda sanno dugsiyeedka cusub waxaa sii kordhi doona iskuullada dowladda ay leedahay iyo macallimiinta dowladda shaqaalaheeda ah oo hadda markii sanno dugsiyeedku uu bilaabanayo tiradooda ay toddoba kun noqon doonto waxaan aad iyo aad si aada ugu mahadcelinayaa canshuur bixiyaasha soomaaliyeed canshuur bixiyaasha soomaalidu waa kuwa suuro geliyey in macallimiinta la shaqaalaysiiyo oo mushaarkooda ay dowladda soomaaliyeed bixiso haddaanan canshuurta la bixin lahayn mushaar shaqa mushaar looma heleen macallimiinta mushaar looma heleen waxaa dhammaystirmay manhajkii waxbarashada horaan dugsiga dhexe dugsiga hoose dhexe iyo sare ayuu ahay sanadkan waxaa lagu soo daray manhajka dugsiyada xanaanada carruurta ayaa lagu soo daray marka manhajkeennuna wuu dhammaystiran yahay wuxuu u baahan yahay bese in la horumariyo oo sanadkan aan horumarintiisa ka qayb qaadan doono wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada ay noqdaan meel ka caagan musuq maasuqa meel ka caagan isdabamariska imtixaanaadku inaanu qash yeelan doonin sanadkii dhoweydna waa aragteen aan u malaynayaa sida habsamida leh ee wanaagga leh ee imtixaanaadka dugsiga sare loo sameeyey sanadaha soo socdana waa ka sii horumarin doonaa haddii ilaahay yidhaahda sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay bilowday diiwaangelinta ardayda jaamacadaha dalka
sanadkan waxaanu samaynay xogta ardayda jaamacadaha soomaaliyeed dhigata oo dhan in la diiwaan geliyo haddii mararka hore iska dhici jirtay kuwo laalaab wado inay jaamacaddan ka guuraan mid kale u guuraan sanad iska boodaan inta saas loo sameeyo sheekadaas waa la soo xiray waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaamacadaha soomaaliyeed iyo madaxdooda iyo macallimiintooda iyo hoggaankooda oo nagu garab siiyey in nidaamkaas uu hirgalo wax badanna ka tari doono tayada iyo aaminidda la aaminsan yahay shahaadooyinka ay tasdiiqiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinaya tayada waxbarashada si loo helo jiil mustaqbalka dalka anfaca